أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga alandaluuskooda ugu doorka roon dagaalka ka socda mandiqada bariga dhexe ayaa galay maalinkii toddoba-iyo labaatanaad oo xidhiir ah iyadoo dhinacyadu ay isku adeegsanayaan duqaymo culus faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada kufaarta afrikaanta lagu gaadhsiiyey howlgal ka dhacay wilaayada shabeellada hoose ganacsatada suuqa bakaaraha ayaa cabasho ka muujiyey dhulboob kooxda riddada ay ka wado suuqaasi kooxda riddada ayaa xilka ka qaaday sarkaal sare oo ka tirsanaa kooxdaasi xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex jira murtadiinta guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaadhsiiyey deegaanno ka kala tirsan wilaayaadka galgaduud hiiraan iyo jubbada dhexe waa subaxnimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay toddobada bisha shawaal sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan dagaalka ka socda mandiqadda bariga dhexe ayaa galay maalinkii toddoba iyo labaatanaad oo xidhiir ah iyadoo dhinacyadu ay isku adeegsanayaan duqaymo aada culus sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen nuur cali warsame abuushayba aad baad u mahadsan tahay walaalka suhayb bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalintii labaatan iyo toddobaad ayuu galay dagaalka maraykanka iyo israa'iil ay ku hayaan iiraan xaaladaha dagaalka iyo diblomaasiyadda ayaa si degdega u socda si ay u muujiyaan marxalad cusub oo dagaalka ah suhayb saacadihii lasoo dhaafay magaalooyin kala duwan oo dhacaa waddamada laysku yidhaahdo khaliijka ayaa waxay martigeliyeen weeraro dhanka gantaalada riddada dheer ah iyo weliba diyaaradaha daroonta ee ayagoo isqarxiya kuwaasoo ka imaanayay dhanka waddanka iiraan waddamada sacuudiga baxrayn kuweyt iyo imaaraadka carabta ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa lagu asqeeyey diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroonta waxayna iiraaniyiintu ay sheegeen in bartilmaamidyo gaar ah ay la egteen balse nidaamyada nidaamyada daaquudka waddamada khaliijka waxa ay sheegeen in gantaalada iyo diyaaradaha lagu soo ganay ay iska difaaceen halka kuwa kalena ay ku dhaceen meelo bannaan ah taasoo ah mid khasaaraha la gaarsiiyey ay ku dafirayaan askarta sahaynada ayaa saacadihii lasoo dhaafay ayaguna waxay qaadeen weeraro ballaaran sida ay sheegeen gaar ahaan waxay gantaalo ku beegsadeen magaalada isfahaan ayagoo tilmaamay in kaabayaal muhiim ah iyo xarumo dowladeed ay la egteen gantaalada ay ku daadiyeen magaalada isfahaan nidaamka shiicada ee iiraan ayaa waxay ku dhawaaqeen inay bilaabeen weerarkii siddeetan iyo labaad howlgalka ay ugu magac dareen ballanqaadka runta kaasoo ay sheegeen inay ku burburiyeen xarumo maraykanka uu ku leeyahay waddamada khaliijka iyo ilaa iyo afar saldhig oo militari oo gobolka dhaca kooxo taageersan iiraaniyiinta oo ka dagaalama gudaha ciraaq ayaa waxay sheegeen in afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay fuliyeen labaatan iyo saddex weerar iyagoo adeegsanaya diyaaradaha daroonta ee aan duuliyaha lahayn kuwaasoo ay ku qaadeen sida ay tilmaameen saldhigyo ay ugu yeereen cadowga oo intooda badan ku yaallaa gudaha dalka ciraaq maleeshiyaadka isku magacaabay xisbullahna waxa ay dagaallo culus ku qaadeen askarta yuhuudda ee ku sugan xuduudda u dhexaysa lubnaan iyo falastiin ayagoo sheegay inay gantaal ku dhufteen nooca taangiga yuhuudda ay ku faanto ee loo yaqaano markaafaha kaasoo xogaga taageersan iiraaniyiinta ay sheegeen in gebi ahaanba goobta ay ku burburiyeen sidoo kale suhaybow shalay barqadii iiraaniyiintu waxa ay gantaalo ku harqiyeen bartilmaameed kale oo istaraatiiji ah kadib markii qaraxyo xooggan laga maqlay xarun koronto oo dhacda magaalada hadera oo ka mid ah xarumaha ugu waaweyn korontada siya magaalooyinka istaraatiijiga ah ee dhulkaas haynadu ay xoogga ku haystaan sida xayfa iyo talaabiib sida uu baahiyey telefishinka r t ee ruushka laga leeyahay weeraradaasi ayaa waxaa lala beegsaday bartilmaameedyo sax ah ayagoo goobaha gaarka ah ee iiraaniyiintu weerarada ay ku qaadeen ay ka mid yihiin lamidegaanka loo yaqaano najaf oo ku yaaliin saldhigyo ciidan oo waaweyn iyo goobaha tababarka ciidamada sidoo kalena waxaa halkaasi ku yaala xarunta nucleerka ee dimona oo ka mid ah meelaha loogu ilaalin ogyahay dhulkaasi arrimaha iminka la isweydiinayo ayaa waxay yihiin sababta nidaamka difaaca sahaynada si fudud weerarada iiraan ay uga soo gudbaan gaar ahaan najaf oo ka mid ah goobaha sida weyn loo ilaaliyo balse gantaaladii shalay lagu asqeeyey ay awoodi waayeen inay ka hortagaan waxaana muuqaallo iyo sawiro shabakadda aljaziira soo gudbisay lagu arkayey qiiq iyo uuro madow oo cirka isku shareertay kadib gantaalada iiraan oo ku hobtay deegaanadaasi suhayb war gordhow soo dhacay ayaa wuxuu sheegayaa in iiraaniyiintu ay sheegeen mas-uuliyadda diyaarad maraykanka uu leeyahay oo la soo riday halka maraykankuna uu sidoo kale arrintaasi uu beeniyey wararku waxay sheegayaan in mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee f siddeed iyo toban ay ku burburtay intii lagu jiray dagaalka lala galay iiraan waaxda xiriirka kacaanka iyo islaamiga ayaa waxay sii daayeen baa la yidhi muuqaal muujinaya bartilmaameed qaabka loo bartilmaameedsaday diyaaradan dagaalka gudaha magaalada jabhar ee dalka iiraan warka ka soo baxay iiraaniyiinta waxaa lagu sheegay in difaaca cirka oo aad u horumarsan ciidamada badda ee loo yaqaano i r g s kaasoo hoos yimaada taliska shabakadda difaaca hawada ee isku dhafan si sax ahna waxay u duqeeyeen diyaaradan baa la yidhi taasoo keentay in ay ku burburto badweynta hindiya balse arrinta taliska dhexe ee maraykanka oo marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano centicom waxa ay si degdeg a uga fal celiyeen warka ka soo baxay iiraan oo ah nooca diyaaradda f sideed iyo toban in la burburiyey waxaana barta bulshada xa ay ku leeyihiin ay ku sheegeen in warkaasi uu yahay mid sal iraad toona lahayn waxaa kaloo jirtaa suhaybow in sarkaal sare oo jooga tehraan uu ka digay in warbixinno sirdoon ay muujinayaan in cadowga iiraan ay qorsheynayaan inay qabsadaan jasiirad ka tirsan iiraan iyagoo taageero ka helaya dalal kale oo gobolka ah oo aan la magacaabin balse guddoomiyaha baarlamaanka nidaamka shiicada iiraan maxamed bakar galibaf ayaa shalay oo arbaac aheed waxa uu sheegay iskuday kasta oo maraykanka uu ku doonayo in weeraro horle uugu soo qaado waddanka iyo dowladaha taageeraba in la beegsan doono kaabayaasha muhiimka ah ee gobolka kuwa caawinaya weliba gaarka ah wuxuu yidhi askarta nidaamka shiicada iiraan waxay si dhow ula socdaan dhaqdhaqaaqyada cadowga haddii ay qaadaan tallaab kasta waxaan joogtayn doonaa buu yidhi si aan kala go' lahayn weliba weerarada lala beegsanayo kaabayaasha muhiimka ah ee ku yaala gobolka arrintan ayuu galibaaf waxa uu ku sheegay qoraal uu ku daabacay baraha bulshada uu ku leeyahay digniintan ayaa suhaybo waxay imaanaysaa xilli madaxweynaha maraykanka saliibiga trump uu weli ku andacoonayo in maraykanka wadahadallo uu la leeyahay iiraan si loo soo afjiro dagaalka laakiin ay arrintaasi iiraaniyiintu beeniyeen sidoo kale aqalka cad ee maraykanka ayaa war laga soo saaray waxa uu ku saabsanaa hanjabaad ku wajahan iiraan afhayeenka aqalka cad naagta lagu magacaabo cornina laviti ayaa waxay tiri iiraan waa inay aqbashaa inay guuldaraysatay sidoo kale waxay hadalkeeda intaasi ku dartay haddii iiraan aysan aqbalin xaqiiqda hadda jirta haddii aysan fahmin in militari ahaan looga adkaaday madaxweynaha maraykanku waxa uu hubin doonaa in mar kale si ka daran sidii hore loo weeraro iiraan islamarkaana kaabayaasha dhaqaalaha waddankaasi si xoogan loo burburiyo naagtan waxay leedahay trump been kuma hanjabo wuxuuna diyaar u yahay inuu sii daayo ciqaab aad u daran oo iiraan ay ka shalayso sidoo kale maraykanku isagoo sheegaya in wadahadal uu kula jiro iiraan ayaa haddana hanjabaadyada noocaasi ah uu dirayaa waxaa jirta suhaybow in saliibiga trump markii ugu horreysay uu si cad u sheegay qof kasta qof kasta oo iiraan gudaheeda ay kula xiriireen islamarkaana ay u jeediyeen qorshe ah inay ka dhigayaan hogaamiyaha iiraan inuu diiday isagoo arrintan ka hadlaya wuxuu yidhi trump dadkii loo soo bandhigay inay hogaamiyaan iiraan ma rabaan jagadaas anagu waan maqalnaa buu yidhi waxa ay sheegayaan waxay leeyihiin ma rabno jagadan marka lagu yidhaahdo aan idinka dhigno hogaamiyaha ugu sarreeya ee xiga waxay si toosa u leeyihiin mahadsanid ma rabno mahadsanid abuushayba faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ciidamada kufaarta afrika inta lagu gaadhsiiyey howlgal ka dhacay wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay xalay madaafiic ku garaaceen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka mubaarag madaafiicda ayaa ku dhacday gudaha xerada waxaana kufaarta madaafiicdaasi ay u geysatay khasaare xogan oo naf iyo maalba leh bakhtigu waa siddeed askari halka dhaawacuna uu yahay afar iyo toban askari oo ciidamada kufaarta afrikaanta ah dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay waddada u dhexaysa awdhegle iyo mubaarak qarax kula beegsadeen maliishaad murtadiin ah iyadoo halkaasi lagu dilay hal murtad laba kalena lagu dhaawacay gaari cagafcagaf ah oo ay leeyihiin murtadiinta ayaana burbur xoogani uu soo gaaray ganacsatada suuqa bakaaraha ayaa cabasho ka muujiyey dhulboobka kooxda ridada ay ka wado suuqaasi sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen cabdiqani maxamed kooxda ridada soomaaliya ayaa weli sii wada dhulboobka ay ka wado inta badan degmooyinka gobolka banaadir iyadoona shacabku ay dhigayaan dibadbaxyo arrinkaasi ay kaga soo horjeedaan maleeshiyaad kumanaan ah ayaa lagu daadiyey suuqa bakaaraha gaar ahaan halka loo yaqaano suuq khaliifa oo murtadiintu ay boobka wadaan kumanaan shacab ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka waxayna diidan yihiin in murtadiintu ay burburiyaan dhismayaashooda ganacsi saraakiil ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ku wargeliyey ganacsatada in la burburinayo suuqa oo laga iibanayo shakhsiyaad imaanlaawayaal ah oo qayb ka ah dhulboobka murtadiinta dibadbaxyaasha ayaana habaar iyo eedeen isugu daray xasan gurguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya mid ka mid ah hooyooyinka ku ganacsada suuqa oo goobteeda ganacsi ay burburiyeen maleeshiyaadka murtadiinta ayaa sheegtay in xasan gurguurta uu ku dhaqaaqay waxa ay ka xishoodeen cabdulaahi yuusuf iyo siyaad barre magaalada muqdisho waxaa weli ka soconaya dhulboobka soo bilowday tan iyo markii uu xukunka kooxda ridada la wareegay xasan gurguurte iyadoona horey uu u iibsaday dhulalka danta guud iyo midka ay lahaayeen dadka taagta yar wuxuuna barakiciyey kumanaan shacab ah oo haatan ku dayacan degmooyinka gobolka banaadir mahadsaned cabdiqani kooxda ridada soomaaliya ayaa xilka ka qaaday sarkaal sare oo ka tirsanaa xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex jira murtadiinta walaalkeen yaasir maxamed ayaa warbixinta warka inuu eegaya kulan ay yeesheen golaha wasiirada kooxda ridada soomaaliya ayaa xilkii looga qaaday jenaraal maxamed cabdiraxmaan oo loo yaqiinay taliyo shub murtadka xilka laga qaaday ayaa aad ugu dhowaa madaxa maamulka riddada ee koonfur galbeed murtad lafta gareen taasoo sababtay in xilka laga qaado xilkan ayaa waxaa loo magacaabay jenaraal maxamed sheekh xasan xaamud oo horay u soo noqday taliyihii hore ee booliiska riddada dhinaca kale xildhibaan cabdiraxmaan odowaa oo ahaa xogaayihii xisbiga g s b ee uu hogaamiye xasan sheekh ayaa iska casilay xilkii uu hayay kadib markii uu soo saaray war-saxaafadeed odowaa ayaa sheegay inuu dhowr jeer kala teliyey gurguurte inuu joojiyo siyaasadaha khaldan balse uu ka dhaga adeegay isagoona sheegay in xisbiga uu ka tirsanaa uu noqday mid uu gurguurtay isaga keligii iska maamusho waxaa sii kordhaya mucaaradada xooggan ee uu la kulmayo xasan gurgurte isagoona hadda doonaya inuu weerar ku qaado magaalada baydhabo si uu meesha uga saaro laftagareen mahadsaned yaasir guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka galgaduud hiiraan iyo jubbada dhexe aynu ku bilowna wilaayada jubbada dhexe iyo walaalkeen cuhmaan axmed dubow iyadoo wilaayaadka islaamigu ay weli ka socdaan howlaha biidhaaminta iyo gurmadka raashin qaybinta ah ayay wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe waxay ka warbixisay bilihii ugu dambeeyey howlaha gurmadka abaaraha ee sida dardarta leh kaga socda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus ayaa ka waramay howlihii ugu dambeeyey ee gurmadka abaaraha oo isugu jiray biidhaamin iyo raashin qaybin uu guddiga ka sameeyey deegaanada hoos taga afarta degme ee wilaayada wuxuuna sheegay in dad fara badan oo kumanaan ah ay ka faa'iidaysteen arrimahaasi waxaa jirtay gurmadku laba nooc yuu ahaa midna wuxuu ahaa biyodhaamin dhul biyola-aan ay ka jirto abaar adag ay ka jirtay oo dadka iyo xoolahaba biyo la siinayay dhanka kalena wuxuu ahaa gurmad raashiin oo dadkii cunto la siinayo biyodhaaminta calaa sabiili misaal bishii ramadaan iyo bishii ka horreysay shacbaan waxaa ilaahi subxaana watacaala inoo fududeeyey saddex boqol iyo shan iyo soddon booyadood oo biyo ah in loo dhaamiyo wilaayada gudaheeda dadkii muslimiinta ahaa ee oomanaa ee biyaha u baahnaa tuulooyin fara badan ayaa biyahaas la gaarsiiyey oo loo geeyey taqriiban ilaa toddobaatan iyo shan deegaan oo ay dadka oomani ku nool yihiin ayaa biyahaas la gaarsiiyey waxaa kaloo marka biyo dhaaminta garab socday raashiin la siinaya dadka muslimiinta ee iyaguna baahan oo iyaguna fadhigooda loogu geynayay taqriiban labada bilood kun iyo laba boqol iyo lixdan iyo toddoba qoys oo degan afarta degme ee maxaafadaadka wilaayada ku yaallo ayaa dhammaantood raashiinka la gaarsiiyey dhanka kale saacadihii lasoo dhaafay guddiga ayaa biyodhaamin ka sameeyey deegaano hoostaga degmada jilib kuwaas oo lagu gaarsiinayay booyado biyo ah dadka ku nool deegaanada miiga ah oo ay aad ugu baahnaayeen dadka iyo dunyada warbaahinta islaamiga landalus oo booqatay halkii ay ka socotay biidhaaminta ayaa waraysatay qaar ka mid a dadkii biidhaaminta la gaarsiiyey dhib badanaa jira walaayada islaamkana soo gurmud soo gaarsiiyis dadka oo deegaankeedna waraabayaa tihiin bagan allaa tihiin anukun dadka deegaankaan nahayn waa iskaba ooneeniyo oona nugu raagsanahay walaayada khayr allah siiya waa ooneen abaar xun baa naga dhacda xoolihaa naga dhammaadeen waana loo warhayaa walaayada waa naga warhaysaa waxaa joognaa wardhiigley abaarahaan ugu bateen aadaa u oonay haa biyo macaan ah qaar allah sii jisaakallah derajo caali ah dadkii dunyada rafaad aadaha u qabnay alxamdulilah waa ku rafaad baxn intana siisa qaar badan allah siiyo alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah waa mahadsan yihiin walaalaha farxaddan aaday u muhiim ugu tahay nabadoon muxyidiin iyo suldaan shuceeb oo iyagana goobjoog ka ahaa halkii ay biidhaaminta ka socotay ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus iyagoona ugu mahad celiyey guddiga gurmudka abaaraha dadaalkiisa ku saabsan waxuqabashada bulshada ku nool deegaanadaasi biyahaana waxay socdaan barbaxa jiilaalkan oo dhan walaayada jubbada dhexa inay u istaagtay biyo shubitaanka baahabiyoodka meel kastaba ha ahaatee marka waxaan leeyahay cadowgooda allah qabto walaayadayna jubbada dhexa inay baahadayna ka warqabta si qaasi aga warqabto dhabarkayga waxaa taagan booyid biyaa godata ayaa qodan baca ayaa ka buuxo biyo ayaa lagu shubayaa inta naxariisata ilaahay raxmaanka u naxariista waa dad soo hayaamay hadda waxaa waye baadiyihii iyo ka soo baxay ma aragtay qaryooyinka ay deganaayeen xaaladda jirtana waa xaalad iska barakaysan oo xaalad abaareedda awan ilaahay raxmaanka waxaan ka baryaynaa in ilaahay raxmaanka naga saaro een ma aragtay ilaahay naxariistaas ee waasaca waxaan u mahad celinayaa amiirkeena guud sheekh axmed abu cubayda maalinkii lagu dhawaaqay guddigaas waxaan u malaysaaba in baahidiiba isheedii la taabtay ilaahay raxmaanka ahaa haleeshiiyey ee ku duway arrinkaas waxaan leenahay ilaahay ha kuu gargaaro gargaarkiina wuu muuqdaa ummaddii waa loo gargaarayaa mahadsanid cuthmaan iminkana wilaayada hiiraan iyo walaalkeen saadiq muumin iyadoo weli ay si dardar leh u socoto gurmashada dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen ayaa guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo wakiil ka ah guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa sii kordhisay gurmadka iyo kaalmada la gaarsiinayo bulshada abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan degmooyinka ah iyo deegaanada hoos yimaada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaa xusid mudan in guddiga gurmadka abaaraha uu gurmad raashin qaybin ah gaarsiiyey dadka ku dhaqan degmada ceel cali iyo deegaanada hoos yimaada raashinkan oo ahaa bur bariis sokor iyo saliid ayaa waxaa ka faa'iidaystay konton qoys oo ah dadka abaaruhu ay dhibaateeyeen ee ku dhaqan degmada ceel cali iyo tuulooyinka hoos yimaada haddaba qaar ka mid ah bulshada raashinka loo qaybiyey oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus ayaa ka warbixiyey deeqda raashin ee la soo gaarsiiyey ibraahin cumar colaad ayaa la yidhaahdaa oo jooga deegaanka ceel calay walaayada islaamka waxay noo keentay raashiin sokor bariis bur saliid ilaahay ha ku mahadsan waxaan filinaynaa saas isi ka wanaagsan wixii oo awalba ay gaalo bixinaysay waa ka rahaysanay ilaahay ha ku mahadsan mujaahidiintana ajir iyo asxanaad allah ka siiya bismillaahi raxmaan raxiim anoo ah aadan ibraahin aadan joogna deegaanka ceel cali degmada ceel cali waxaa maanta soo gaaray guddigu waxay noo qaybinayeen raashiin bur sokor bariis insha allah waxay dhiman waa dhammaystirayeen ilaahay idinkiisa naqiib axmed cismaan axmed jihaad oo xubin ka ahaa guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan oo kelimad ka jeediyey goobta raashinka lagu qaybinayay ayaa sheegay in deeqda raashinka ah ay gaarsiiyeen dadkii mudnaa uguna dhiitay deegaanka isagoona ku booriyey bulshada in ay isku naxariistaan sidoo kalena ay wadaagaan deeqda alla soo gaarsiiyey bismillaah alxamdulilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ilaahay baa mahad iska leh noo suuro geliyey maanta dadka masaakiinta oo abaartu ay ku dhufatay soo gaarsiiyey degmada ceel cali annagoo ah guddiga gurmadka abaaraha xaringada shabaabulmujaahidiin khaasatan guddiga wilaayada hiiraan ayaan maanta waxaan soo gaarsiinay degmada ceel cali raashin dhan konton qoys oo qoyskiiba uu qaadanayo rubac bura rubac bariisa rubac sokora iyo caag saliida arrinkaas ayaan maanta ceel cali ka filinay dadkii mudnaa oo ugu darnaa magaalada ayaan siinay ilaahay baa ku mahadsan xoolahaas la bixiyey meeshii laga soo bixiyey beddel kheyr qaba allah ka keeno dadaalkana hala laba jibaaro dadka dhibaataysano aad u dhibaataysan yahay walaalayaal dadkan wax la siiyo walaalaha ah waad aragtiin xilliga daran badarka laydin soo gaarsiiyey biyaha laydin soo gaarsiiyey waxaan leeyahay waxay ku timid ilaahay baryihiisa adinkana waxaa laydinka rabaa inaad rabbi subxaanahu wa tacaala aan u wada tooba keenno allana aan barinno cabaartanna ha isaamidan annaga dunuubteenna ka timid waaye mid alla nagu dulmiyey maaha dhammaan inaan tooba keenno waaye dadka xoolahaan la soo bixiyeyna aan dhahno u ducayno meeshii laga soo bixiyeyna miisaanka xasanaadka allah u saaro adinkana allah idiin barakeeyo wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ugurmashada dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan wilaayada waxa ay guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan degmooyin iyo deegaano wilaayada ka sameeyeen gurmad isugu jira biyodhaamin iyo raashin qaybin intaba iminkana wilaayada galgaduud iyo marwaan maxamed wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo ka mid ah meelaha ay saameeyeen abaaraha soo noqnoqday ee ka jira dalka soomaaliya ayaa waxaa ka socda dadaallo gurmad ah oo lagu yareynayo dhibaatada haysata bulshada danyarta ah guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana wada tallaabooyin wax ku-ol ah iyagoona raashin qaybin u sameynaya qoysaska ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan wilaayada raashin qaybin si habaysan loo abaabulay ayaa ka dhacday gudaha magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduuda iyadoo ay ka faa'iidaysteen ilaa laba boqol oo qoys oo isugu jira dadka danyarta ah iyo kuwa si toos ah ay u saameeyeen abaartu qoysaskan ayaa helay gargaar raashin qaybin oo isugu jira noocyada daruuriga ah ee nolosha sida sokorta burka bariiska iyo saliidda taasoo wax weyn ka tiri karta xaaladaha adag ay wajahayaan waxayna ahaayeen kuwo ka kala yimid xaafadaha ceelbuur iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada sida ceelshiil iyo ceelkooxleh mikarafoonka idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa la dhex marnay qaar ka mid ah qoysaska ka faa'iidaystay raashin qaybintan kuwaasoo si qiiro leh uga hadlay dareenkooda iyagoo muujiyey farxad iyo mahadcelin ku aadan gurmadka iyo heleen
bismillaah soo dhowo magaca bismillaah magacaygu waa barre barre xareed waxaana ku suganahay xawatu xaalshiil oo degmada xaalbuur ka mid ah xaggee joogtaa maanta mar maanta xaalbuuraan joogaa ilaahay mahaddiis alxamdulilaahi maxaa ka soconaya xaalbuur waxaa ka socda haddii alla kuu cidmo khayr haddii alla kuuna gargaar ah muslimiinta ay hadda alla kuu nagu tacamulayso oo ilaahay mataqaanaa hay haddii alla kuu cidmo aan xawata ducadiisa iyo khayrkiisa aan ilaahay ugu baryayna inay ajri xasano ilaahay ka siiyo cadowgeeda iyo dhibka haystana ilaahay ou ka jabiyo kor ilaahay u dhigay
bilaw cabdiqaadir aali bilow xaggee ku sugan tahay maanta degmada albura ku sugana maxaa ka soconaya waxaa ka soconaya raashin qaybid walaayada islaamka oo ilaahay noogu soo dhiiba marka maanta ilaahay maantiis waaye maalin yowmulfarax waaye maadaama waxaa waaye abaaraha ay ka jiraan degmada aalbuur iyo tuulooninka hoos yimaada maasha allah maasha allah baaraka allahu fiik raashinka la qaybanaya noocyada isugu jiro bal noo sharax waa saddex caaf iyo laba caago saliida maxay kala yihiin waa bur bariis laba caago saliid ah marka ilaahay baa ku mahadsan kabacdina walaalaha noo keenay ay u sugnayd anigoo cawil maxamed axmeda maanta guddiga abaaraha iyo wax oo bixinaya dadka tabaalaysan oo aad u liita degmada ceelbuur gaar ahaan degmada ceelbuur anagoo ku nool waxaa la qaybinayaa badar oo bur iyo bariis iyo saliid isku daran iyo sonkor walaayadaa qaybinaysa khayr allah siiyo walaayada sidaas insha allahu tacaala bal ka war dadka ka faa'iidaysanaya dadka ka faa'iidaysanaya ilaa iyo laba boqol oo qofood camal waay anigu waa kamid ah inta ka faa'iidaysan kamid ah anigu waa kamid waxaa la siiyey saddex ruux oo badara iyo caag saliida maxaad leedahay dadka gurmadka idin soo gaarsiy gurmadka abaaraha dadka la soo gaarsiiya ilaa khayr asiin lena ajirkooda allah badiyo
bismillah magacaaga abdillah cabdullaahi xayle aalshiil halkaana nim albuur waxaa noo yeerta walaayada waxaa halka raashin qaybis dad masaakiin oo abaaraha gurmadka abaaraha ahaan u nimid waana u fadhidnaa hadda waxaa la qaybinayaa badar raashin waa bur waa sonkor waa bariis waa saliid intaas haddana agtaa noola dhiibay dadka ka qayb qaadanaya bal ka war ka qayb qaadanaya aad buu u badan yahay insha allahu tacaala waa dadkii kasoo arrintaas kasoo shaqeeyey iyo dadkii anfaxada la baxay iyo wax allaale wixii ku lagu lahayo arrintaas in masaakiinta loo gargaaro ilaahay khayr ha siiyo insha allahu tacaala
dadku xoogaa waa tabaalaysan yahay jiilaal soo maray haddana ramadaan iyo waxbaa isku qabsaday hadduu marka haddeer alxamdulilaah meelo badanoo ka fiicannahayna waa jirtaayoo biyaan haysanaa annaga marka alxamdulilah haddeerna rooba baa noo bilowday haddana gacan maaragtay muslin oo ana soo gaartay aad ay niyadeennu hadda maanta ay u faraxsan tahay saasay joogtaa waxyaabaha la qaybinaya maxay isugu jiraan waxay isugu jiraan bur sokor bariis saliid waxyaabaha daruuriga ahoo la cuno hadda inta badan ay ka kooban yihiin waxyaaba raashin badan waaye oo anfacaya in doora ciddii hesha ilaahay u calfo wanaaggaas meeshaas ka dhacay dadkii soo qaban qaabiya ajir allaha siiyo gaalada allaha jebiyo muslimiinta allaha barakeeyo magayga daahir waxaan ku suganaa albuur maxaa ka soconaya marka maanta waxaa ka soconaya cawo barwaaqo iyo badarbixin iyo kayra ka socda walaayada ay dhiibayo waana ku mahadsan tahay waxaa la qaybanaya maxay sugu jiraa marka waxaa waaye bur iyo bariis iyo baasto iyo saliid waxaan u arkaa si wanaagsan oo maasha allah way adigu ma ka faa'iidaysay aad iyo aad si fiican uga faa'iidaysay maxaa lagu siiyey waxaa la siiyey haaf sokora haaf bariisa haaf bura laba cag saliid dadka ka faa'iidaysanayo ilaa intee waa dadka ka faa'iidaystay waxa waaye ilaa laba boqol oo qoys dadka gurmugtan noo qeybiya waxaan leeyahay ilaahay ha barakeeyo aakhiraya adduun cadowgoodana allaha qabto ilaahay idankiisa annagana allaha noo daaweeye guddiga abaaraha ayaa dhankooda sheegay inay sii wadi doonaan dadaalada lagu garab istaagayo bulshada nugul islamarkaana igu baaqeen dadka waxaysta inay ka qayb qaataan gurmadka howlaha biyodhaaminta iyo raashin qaybinta ah ee uu fulinayo guddiga abaaraha ee wilaayada galgaduud ayaa ah kuwa weli ka socda deegaanada ay abaaruhu saameeyeen aad buu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen marwaan maxamed warbixintiisana waxay gun iyo gabagaba ay u ahayd warkii subaxnimo kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu